الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal weli fasalkii hore ama qeybtii hore iyo mabxadkii hore aan ku jirnay ee ku tacalluqsanaa uun aqwaashii a'immada kuwa hore iyo kuwa dambaba ee xagga marka la eego isbaatka sifaadka sugitaankooda kuba yimi watii baana weli inoo sii socota wa qaala albagawiyu bagawi wuxuu yidhi kollaysan horeba usoo sheegnay waa mashaaikhdeenii aynu cilmigoodii kuba intifaacnay iyo inaan la kulmin cid la kulantay ee laba kulmina kol haddaan aahaartoodii ku intifaacnayna sheekhyadeenna yihiinoo kollay dee macrifadoodu waa shay muhima baqawina kollay meel boqshuur la odhanayo nisbadan si qiyaaskii ku iman baa loo nisbeeyaa bilaadda khuraasaan ama maawaraa nahri mee kaba mid ahayd magaciisa xusein ibnu mascuud ayaa la yidhaahaa kollay muxyi adigu muxyi sunna iyo ruknudiin iyona laqabkiisu waa yahay ee waa imaam aada u shahiira aada iyo aadna aqoontiisu ay u sarreysay xagga marka la eego cilmigan tafsiirka iyo xadiiska iyo fiqhigaba oo intaba aahaar waaweyn oo ilaa maanta lagu intifaacayo ayuu ku leeyahay oo xagga tafsiirka dee kutubtiisa maanta aada looguba intifaace tafsiirkii ama tafsiirka kuwa ugu ahamsan waxaa kaga mid ah kitaabkan tafsiirka ee macaalimu tanziil la yidhaaha ee dabacaad kala duwan lagu madbaceeyey xaggan xadiidka marka la eego kutub aada u muhiima ayuu leeyahy oo waxaa kaba mida kitaabkan qiimaha badan ee sharxu sunna la yidhaaho isagana dabacaad kala duwan baa lagu madbaceeyey kaba mid tahay dabacaadkiisa kuwa ugu fiican dee shucayb arna-uud iyo taxqiijiyeenoo lix iyo tobanka mujalad lagu madbaciyey mujalad waa faharis xadiidka marka ay noqoto waa nin shaaficiyulmadhab ah a'imadii xaggan madhabkana ah wuxuu leeyahay kitaab atahdiib la yidhaha isaguna madbuuco kutubta waaweyn ee fiqiga shaaficiya ama kuwooda ugu ahamsan iyaguba kaba mid ah waa ninka mufasirka ee muxadiska ah ee faqiiha ah kutubta uu leeyahay waxaa ka mid a kitaab xaggan xadiidka oo waliba mandiqadan shibha alqaara alhindiya aada ugu shuuroobay isaga iyo tahdiibkiisa waa kitaabka almasaabiix la yidhaaho ee lagu tahdiibiyey kitaabkan mishkaat almasaabiix la yidhaah aadna loo sharxay kolle mandiqadaasna aada loogaba cinaayooday albaanina taxqiiq waa ku leeyahay kitaabkiisa masaabiixna kutubta mustalaxa kolley waxbaa yimaado istilaax buu leeyahay gaar ah kitaabkiisa almasaabiix la yidhaaho istilaaxa uu leeyahay waxa weeye axaadiistoo laba unu qaybiyaa asixaax iyo alxisaan asixaax waxaa istilaaxiisu iyo axaadiisii bukhaari iyo muslim ay wariyeen alxisaanna waa wuxuu uga jeedaa axaadiistii kutubta sunanta ku soo aroortay taasna marka mustalaxaya la joogo ictiraad bay keentaa culimmaduna way kaba hadlaan ah kutubtan sunantu saxiix iyo xasan iyo daciifba way leedahay marka marka xisaanuun la yidhaaho ama xasan laga wada cabiray iyadoo ku daciifiba kuba jiro ee istilaaxii xasanka iyobay khilaafsan tahay oo taas oo kale waana arrin ibnu salaax iyo qolooyin kale mustalaxu kutub markay baabka xasanka ka hadlayaan soo qaadaano xataa ciraaqi alfiyadiisii waalbagawi id qasama almasaabixa ilaa sixaaxin wa xisaanin jaanixa أن الxsان ma rawwه في الsنن radda عalayhi iبن صلح buu ujeeda waa ku radiyey id bha غayr الxasano waxay kuba radiyeen waayo xasan waxaan ahayn lakiin syuudi isagu wuxuu leeyahy taasi waa اصطilaaxun isagoo iyaga kaba baydha ruuxu kol haduu اصطilaaxiisa caddeeyana اصطilaax laguma murmo umana jeedo markaan leeyahy waa xisaan waa xadiidkii xasanka ahaa oo isaas oo fain taqul albagawiyu qad jamc mصaabxafain taqul fi sunani صxaaxu mac ضaciifiha wاlbagawiyu qad jamc maصaabxa wajacala اlxisaana ma fi sunani qulna اصطilaaxa yuntama buu yidhah waa ictidaarkiisi arrinku waa isilaax isilaaxiisana uu cadeeyey markaa laguma haysanayo laguma qabsanayo bal waxaan uga jeedaa de waa kitaabka maqaamkale almasaabix kitaabkiisa aada usii shuhroobayna ee dee aadna khaasatan shibh alqaar alhindiya la sharxay iyaga iyo kayrkoodba sida ibnu xajar lahaytami iyo sharaxyadiisuna ay madbuuca tahayna waa kitaabkan kale mishkaat lmasaabix la yidhaaho ee khadiib tibrizi uu leeyahay bal haddaba waa nin maqaamkaa joogo shan boqol iyo lixdankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd imaamkan baqawi baa wuxuu yidhi hadalkana waa mujaladka hore oo kolley iimaanka iyo ictisaam iyo waxyaalaha intaanu fiqiga bilaabin waa kitaab axaadiis axkaameed walow xagga dambe waa kitaab jaamicaan odhanayno kitaabkiisan sharxu sunan waa juskiisa hore waay wixii kuba soo aroro jaanibka uu kuba ururiyo oo waa ayaa wuxuu yidhaha kullu maa jaaa bihi waxalla wixii uu la yimi alkitaabu kitaabka iyo wasunnatu sunnuhu oo wixii qur-aanka ku yimi ama sunnaha ku yimi ee fii sifaat illaahi tacaala sifaatka ilaahay xagga sunnahna waxaan eegi doonaa dee waa inuu sugnaado kollay horena waanu sheegnay laakiin marka imika nuquushan inoo dhammaato iyadana dee waxa weeyaan kolley waanu isku risaalada way isku wada xidhantahay qaybaheeduna ay kaba koobantahay aad dhici karta afar inay noqoto waa wax isku wada xidhanoo kolley iswada markaa qaydaya ama iswada fasiraye waan arki doonaa dee si marka sunno marka ay noqoto inay dee sugnaato xadiidka sugan horta uu noqdo في صفاaت اللahi تaعالى kالنفس والوجه والعyن واليد والرجل والإتyان والمجيء والنزول إلى السماء الدuنيا والاستواء على الcرش والضحك والفرح haddaba umuuraha qur'aanka ama xadiidka kuba yimi ee صفaaتka ilaahay ah yaجiب الإيmaaن بها in la rumeeyaa waajiب weeye oo iyada dee ilaahay dee qur'aankii baa ku yimi rasuulkii ilaahay aclamu khalq illaahi billaahi subxaana wa tacaala ahaabaa isagiina kuba hadlay in sideedii loo rumeeyo la sugo wa ibraaruhaa calaa daahirihaa daahirkeedan iyo madluulkeedan waa daahirkan allaa'iqa billaahi subxaana wa tacaala maha daahir makhluuq iyo waxyaalahaas dee taas arrinteeda ahaydoo taasi ee daahirkeedana in lagu dareeriyo lagu socodsiiyo mucridan fiiha xaalu yahay shaksigu mid ka jeedsanaya can itaawiili taawiil uu awilo mujtaniban xaalu yahay shaksigu mid ka dheeraanaya can itashbiihi inuu ilaahay khalqigiisii wuxuu kagaba shabaho tashbiih muctaqidan xaalu yahay isagoo ictiqaadinaya ruuxu ana albaari'a subxaanahu wa tacaala ilaaha khaaliqi laa yushbihu shay-un shay inaanu shabahayn min sifaatihi sifaatkiisa kaga midi sifaat alkhalqi sifaat alkhalqi khalqiga sifaatkooda wax uu ka shabahaya inaanay jirin kamaa laa tushbihu si aanay u shabahayn daatuhu daatadiisu dawaati alkhalqi khalqiga daatooyinkooda aanay u shabahayn qaala allahu subxaanahu wa tacaala laysa kamidlihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir wa calaa haada arrinkaasoo ah aliimaanu biha wa ijraauha wa imraaruha calaa daahiriha markaa dee maca alicraadi can alta'wiili watashbiih arrinka caynkaasa kaa korkiibay madaa ku tegeen salafuulummati ummadan dadkoodii hore ay kuba tegeen wa culamaau sunnati sunnaha culimadoodiina ama culimadii sunnuhuna sidaasay kuba tegeen oy ku socdeen talaqowha way la kulmeenoo sifaadkaas jamiican xaalayeen ama xaal ay tahay sifaadkaasi iyadoo dhan biliimaani waalqabuuli rumayn ay rumeeyaan iyo aqbal wixii yimi ay aqbalaan watajanabuu waanay dheeraadeenoo fiiha sifaatkaa waxay ka dheeraadeen can itamhiili waa inay mathal u yeelaan ama tashbiihi ama ay takyiifiyaan ay keyfiye iyo xad u yeelaan taa way ka dheeraadeen wata'wiili ta'wiil ay awilaan oo yidhaahaan maye waxaan tashbiih baa ka imanaya macnahanaa looga jeedaayo waxaanay kuba xambaarantahay taa inay yidhaahaanna way ka dheeraadeen dadkaasi wawakalu lcilma fiiha marka la eego xaqiiqada sifadan iyo keyfiyadeeda waxaan gaadhi karnoon ogaan karna maahee markaas jaanibkaasna cilmi jaanibkaas loo yeeshana waxay ku daayeen oy u wakiisheen ilallahi subxaan ila allahi caza wajal kamaa akhbara allahu subxaana wa tacaala sii ilaahay ugaba warramay can iraasikhiina fi lxilmi dadkii cilmiga ku sugnaaday ee cilmiga ku xeel dheeraaday sha'nigoodu inuu markuu kaba warramayo si uu yidhi oo faqaala caza wajal wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamana bihi waa dee muxkamkii iyo mutashaabihiiba waanu rumaynay kullun mid kasta oo kii mutashaabihana waan rumaynay odhanayaan kullun mid kasta oo kan muxkamkaa iyo kan mutashaabiha kaba midi min cindi rabbina rabbiga iyo xaggii ayuu ahaaday haddaba saasoo waa iimaanka dee isagoo aan waxa weeyaan la rumaynayo iyadoo aan dee takyiifna iyo tamhiil la jirin ta'wiil iyo taxriifna ruuxuu ka dheeraanayo uma qaala hadalkiisu intan waa ka dheeraaye laakiin waxyaalo intii hore inagu soo maray oo nuquushii khaasatan a'immadii taabiciintii iyo aqwaashoodii qaarkood ayuu halkan soo arooriyayoo intii waan ka tegay markaasaa hadal dabadeed uma qaala wuxuu yidhi bacda an naqala intii uu soo naqliyey dabadeed bacdal aathaari aathaartii barhkeed allatii sabaqad fii sadri lmabxad mabxadkan xaggiisii ugu horreysay aynu ku soo marray intuu kuwaas soo naqliyey dabadeed ayaa wuxuu yidhi waqaala zuhriyu zuhri baa wuxuu ihi zuhrina waa imaamkii macruufkaa shahiirka ahaa xaafidkii waqtigiisa ahaa macaalimkii waqtigiisa dabaqadii uu kagaba sugnaa taabiciinta uu kagaba sugnaa maxamed ibnu muslim calallaahi ilaahay korkii waxaa albayaanu caddayn oo dee waa kaa wax inoo caddeeyo ilaahay isaga xaggiisaa bayaanku yahay wacala arasuuli albalaagu rasuulka ilaahayna korkiisa waxa ah gaadhsiin uu ina soo gaadhsiiyo dee waxa la wixii ina lasoo dhiib loo soo dirayba waa ina soo gaadhsiiyey wuxuu qariyey ama uu ka tegay ama aanu inoo caddaynina maba jirin wacalayna tasliim innaga markay noqotona dee inaan u hoggaansanno aqballo wixii intan rumayno aan aqballo taas baa korkeenna ah wa qaala bacdu salaf weli cibaaradiisii markaa zuhri hadalkiisii intaasu ku dhanyahay laakiin waa hadalkii saaxibu sharxi sunna uu ku yidhi markuu hadalkan kaba hadlayay kitaabka juskiisa hore qeyb meel kaba mid ah qadamu lislaami islaamka qadamkiisu laa tahbutu ma sugnaanayso ilaa calaa qandarati tasliim oo ruuxii dee muslim baan ahay haddana dee waxa weeyaan wixii dee yimi ee ku yimi nusuustii kitaabka iyo sunnaha anigu maye ma aqbalayo oo taas islaamka qadamkiisu taa kuma sugnaanayse kaabadda ama qandarada hoggaansan iyo aqbal taasunbaa qadamka islaamka uu kuba sugnaanaya kolley meesha uu kagaba sugan yahay sharxu sunnana waa taase laakiin dabcadan ka soo naqlinaya waayo dabcad siddeed mujalladaa jirta oo kolley dabcadan waxa weeye shucayb arna-uudi ay taxaqiijiyeen markii hore maktab ulislaami lix iyo tobanka juz oo ka ugu dambeeya waa mujalad faris oon weyneyn inta kalena waa kitaabkii lagu madbiciyey kitaabkuna waa kitaab shaamila oo qeybta hore dee ictisaam iyo iimaan iyo tarkubidac iyo waxyaale markuu ku bilaabo dee nusuustii axaadiisii weeye ayuu bilaabaa kitaabuulcilmina raaciyaa dabadeedna wuxuu dahaare isagoo ka bilaabayo salaadiyo ilaa dee abwaabtii fiqiga oo dhan walow qeybta dambena haddana akhlaaqdii fiicnayd iyo qiyaamo iyo siyar adigu waa kitaab jaamica weeye maaha kitaab dee axaadiista axkaamtan khaas ku ah waana kitaab aada u muhima sanadkiisana axaadiisu ku warinaya oo isagoo qarnigaa joogo isagoo axaadiisa walow dee kuwii bukhaari iyo muslim iyo sunantii ay dee u badan yihiin haddana sanadkiisa intuu ku wariyo odhanayaa dee waxaa soo saarayba markaa ciddii kale soo saartay walow laftigiisa ay tahay oo ninka sharxu sunnahaya ee kitaabka xadiid ka naqlinaya xadiidkii hadduu dee markaa uu sheegaya hadduu bukhaari wariye ama muslim iyo ciddii kaba wariyeen ama sunanta kale ay warisay laakiin lafdigani lafdigii sheekhadiisa weeyaano ruuxu intuu sharxu sunna xadiid ka naqliyo uma odhanayo in xadiidkan bukhaari baa wariyey ama muslim baa wariyey haddaanu eegin oo lafdigii muslim ama bukhaari ama sunanta aanu isbaaldhigin oonu isu eegin sababtuna waxa weyaan waa kitaab mustaqil ah waa kitaab xadiidka isagu si sheekhyadiisii kaga maqlo sheekhiisu ka bilaabaya isagoo xadahanaa fulan leh iyagu sanadadoodii kusoo dhacaya kolna waa ka markaa marka kusoo dhaco san dee kutubta bayhaqiya keyrkii ay tahay kolkolba alfaadbayne waa alfaaddoodii muu islaazimin e ayaa dhici karta inay furuqi timaadee bal waxaan leeyahay hadduu ruuxu sidaa kasoo naqlinayo horta ha dabdiyo dabadeed buu markaas dee kitaabkii uu markaa isagu sanadkiisa ku maray uu teerina haddaanu dee iyaga dariiqoodii ku warin oo iyaga dariiqoodii waa marka uu dariiqooda uu kuba wariyo talaamidoodii kaba wariyay iyada markaa kitaabkiibuu warinaya xadiidkana kitaabkiibuu kasoo naqlinaya markaa taa ishkaalkaasi ma jiro waqaala shihaabudiin suhrawardiyo shihaabudiin wuxuu yidhi asuhrawardiyo kana waa nin bal laqabkiisu waa shihaabudiin suhrawardina waa meel loo nisbeeyey kulle magaciisa cumar ibnu moxamed ibnu cabdillaahi ayaa la yidhaahaa waa nin qureysha oo abu xabsina kunyadiisa ay tahay waana nin marka la eego caalim ahaa xagga xadiidkana dee heer sare kuba ahaa gees kalena waa nin suufiyanaba ahaa oo tarjamo weyn buu ku leeyahay kolley mujalladka labiyo labaatan siyara calaami nobalaan dahabina markuu isaga sifaynayey waxaabuu kuba sifeeyey ashaykhu alimaamu alcaalimu alqudwatu almuxadithu azaahidu alcaarifu shaykhu lislaami oo bale rutbadaasuu gaadhsiiyey waa nin laakiin kolley jaanibku aada iyo aad dee ugu sii magaca bixiyey wacdiga iyo tasawufka iyabuu ahaa cilmigan kalena kolley taasuu kuba ahaa qudwe iyo sheekh alislaam in lagu sifeeye uu kuba mutay kitaab cawaarif ulmacaarif la yidhaaho madbuuc ah waa kutubtiisa waxaan kaba arkay oo exyaa culumudiin la madbacaysnaan jiray in gooni looga saaro warmahayo haamishkiisa iyo buu leeyahay isagaa yidhaha laakiin naqligan anuu kitaabkiisa kama naqlinayo xafn xajar baa fatxulbaari markuu nusuus horeynu ama nuquul hore uu soo naqliyey buu la socday oo waatan halkuu fatxulbaari kagaba sugan yahayno xagga hoose idinku sugan tahay isagaa wuxuu yidhaaha akhbar allahu ilaahay waa waramay fii kitaabihi kitaabkiisa ilaahay iyo ou waa ku sheegay wasabata can rasuulihi rasuulkiisiina waxaa kaba sugnaaday wixii aldeen alistiwaaa akhbar allahu fii kitaabihi oo wuxuu kuba sheegay weeye wasabata can rasuulihi alistiwaaa wanuzuula wanafsa walyada walcayn umuurahaasi kitaabkii ilaahayna ilaahayna waa ku waramay rasuulkiisiina way kaba sugnaadeen dee waatan aayaad kala duwan oo toddoba iyo gaadhaya alistiwaa araxmaanu cala alcarshi istawa ay kuba yimaadeen nuzuulna waa xadiidkii dee shahiirka ahaa ee saxiixayn iyo keyrkoodba kuba sugnaa nafsi iyo yad iyo cayno nusuus bay kuba yimaadeen haddaba waxyaalahaas oo sifaad ilaahay ah qur-aankii iyo axaadiistii bay inoogu sugnaatay falaa yutasarafu fiiha bitashbiih umuuraha caynkaasa waa la sugayaa unoo looguma tasarufayo tashbiih dee waxyaalihii dee makhluuq simadii ama calaamadii lagu yaqaanay in lagu shabaho loo ekeysiiyo walaa tacdiilin tacdiil in la yidhaha may tashbiih baa ka dhalanayo wax kalaan ku awilaynaayo wax kalaa looga jeedaa taasna iyadana se istiwihi oo istiila iyo si dee muctasila ay yidhaaheen alistiila iyo lagu fasiro sababtuna id cille idu meelahan tacliil bay u timaadaa oo waa waxa aan dee loogu tasarufayn tashbiih iyo tacdiil lowlaa ikhbaaru llaahi wa rasuulih haddaan ilaahay waramitaankan uu sifaadkan inooga waramay iyo rasuulkiisu aanay jirin ma tajaasara caqlun caqli kuma dhiiradeen an yaxuma xowla dalika alxima seeraha hareertiisa inuu ku wareego ujeeddadu wax faham iyo fikir iyo ijtihaad iyo istimbaad lagu gaadhi kara ma aha iyagaa kuba waramay dee waan aqbalay waan u hogaansamaynaa waanan sugaynaa inagoo labadaa arrimood iska ilaalinayna tashbiih inaan kuba dhacno inagoo isbaatka ku xeel dheeraanaynaba ama tacdiil inaan ku dhacno inagoo tansiih qaradkeenu yahayo ilaahay baan nasahaynaa makhluuq shabihiye baan ka nasahaynaa ama taaan ku xeel dheeraanay inaan tacdiil kuba dhacno bal taas woon waqaala bnu salaaxi ina salaax wuxuu yihi kolley waa imaamkii macruufka ahaa isagoo alghaniyu can atacriif magaciisa cusmaan baa la yidhaahaa kolley aabihiina cabduraxmaan baa la yidhaha nin caalimo muftiya ayuu ahaa salaaxna laqabkan waa laqabkii aabihii laakiin waxaan jirtay kolley malaa quruuntii hore dabadeed dee berye qaarkood waxaa laqabyadii jiray waxay ahayd sida nimankii dowladdii buwahiyiinta iyo markay jireen intaanay salaajaqadu iman iyadoo cadudu dawla iyo waxan iyo waxyaale dawla loo idaafeeyo laqab sidaasaa jiray markii dambe malaa salaajaqadii wixii ka dambeeyey ayaa waxaa bilaabmay in alqaabtan diinta loo idaafeynayo salaaxuddiin iyo taqiyudiin iyo shihaabudiin iyo dee culimada in badan oo kaba midi ay alqaab sidaasa leedahay waa taas haddaba markaa laqabkii markuu batay isticmaalkiisii batay ayaa maxaa in badan dhacda in halkii idaafadii ama mudaafu ilahigii ay iska gooyaan waa ikhtisaar ahaan markaa marka mudaaf ilaahigii la gooyana waxaa bedelkiisii ay keenaan albay keenaan oo halkii salaaxuddiin bay asalaax fulaan odhan waatan culimadii attaqiyu ibnu taymiya ama attaqiyu subkiyu attaaju subkiyu ashihaabu ibnu xajar waxyaalo saasaan arkaynaa ama alweliyu lciraaqiyu oo kalkol ruuxa aan ogeyn laqabkan uu qaadanayo in lagu sifaynayo inuu weli ilaahay ahaayo alweliyu lciraaqiyu marka la yidhaha macnuuna ma aha waa weliyudiin alciraaqiyu waa laqabkiisii waa abu zurca aabihii oo kale azayn alciraaqiyu bay odhanayaan asalku waa maxay waa dee mudaaf ilahigii markii la gooyey ashu timiya waa zaynuddiin alciraaqiyu halkana ibnu salax waa sidaas oo aabihii kolkol xataa tarjamadiisa uu ku leeya siyar asalaaxunbabu cinwaanka sare kaba dhigay arrinku wuxuu ah waa salaaxuddiin oo caalimo muftiyo cabdiraxmaan ibnu cusmaan la odhanayey weeye oo ibnu salax markaa jaanibkaa weeyaane maaha magac sidan ah waa laqabkii salaaxuddiin oo dee markaa addiin markii la gooyey waana sidan oo kale oo imanka attaqiyu ibnu taymiya sheikhulislaam markay sheegayaan taas baad arkay attaqiyu subkiyu ama attaaju subkiyu waana taajudiin iyo taqiyudiin iyo taas oo kale dee waxa weeyaan shihaabudiin iyo shihaab fulan id haddaba intaas weeye waa ninkii imaamka markaa macruufka isaga cusmaan baa la yidhaha salaaxani waa laqabkii abiya salaaxudiin dee kunyadiisu abucamrin iyo taqiyudiin iyo waa labadaba oo in badanna taqiyudiin waa la yidhaha kolkol abucamrin ibnu qayim iyo meelo sheekh abucamrin way kaba cabiraano waayo aad buu uguba shuhroobay waa nin asalkiisu kurdi yahay oo nimankan akraadu imaamkani ahaa xagga madhab ahaanna waa nin shaaficiyo madhab oo xaggaa imaam ah laakiin cilmigan sunna iyo tanna dee waa imaam heer sare ah ama almartaba alculya oo dee kitaabkiisii muqadimada ibnu salaaxna isaga dabadii kitaabka inta badan kutubulmustalaxay ku wareegto ayuun baabu ahaa bal afar lix boqol iyo saddex iyo afartankii hijrada waa dimashaq buu markii dambe dee daaruxadiid ilasharfiya halkaasoo kuba dhintay lix boqol iyo saddex iyo afartankii hijradana dhimashadiisa ahayd isaga ayaa wuxuu yidhahaa calaa haadihi ariiqati madaa sadru lumma dariiqaduu sheegaya waa isbaatkaas min gayri takyiifin walaa ta'wiil iyadoon takyiifna jirin ta'wiilla jirin kollay hadalka hadal suyuudi oo ka horeeyeyba isaga intan soo naqliyay waayo suyuudi baan kan ka soo naqlinaya kitaabka alitqaan fii culuumi lqur'aan markuu kaba hadlayo jaanibkaas kollay mutashaabihayo uu kaba hadlaya hadalkiisani yimi markaasaa wuxuu ibnu salaax ka soo naqliyey calaa hadihi dariiqati waa dariiqadan isbaatka ayaa madaa sadru lummati wa saadatuha ummadda dadkoodii horiyo saadadoodii taasay ku tegeen wa iyaaha dariiqadaas isbaatka ayay ikhtaara doorteen a'immatu lfuqahaa'i wa qaadatuha imaamadii fuqahada iyo qaadadoodu wa ilaa hadihi ariiqa ayay dacaa a'immatu lxadiidi wa aclaamu imaamadii xadiidka iyo aclaamu waa aclaam lxadiid aclaam waa jamcu calam waa dadkii aada u shuhroobeen weeye cilmiga asalka hore calam waa buurta walaa axad iyadoy taasi jirto dadkaas markay noqoto fuqaha iyo muxadisiin iyo sadruulumma wasaadatuha qowlkoodii iyo waxay kuba tegeen dadkana ugu yeedhayeen ay ahayd walaa axada axadna ma jiro min almutakalimiina qolooyinkii ahlalkalaam kaba mida oo min asxaabina asxaabteenna kaba mida oo dee malaa qolooyinka kale muctasiliya jaanibkaas buu saaraya oo yasdifu canha ka jeedsanaya way ama hadday doonaan haba awilan waxyaalaha kaba dhacena laakiin dariiqadani taa toosan inay tahay taa lagu badbaadayo inay tahay axad mutakalimiinta ka midoo ka jeedsanaya ama diidaya ma jiro waqaala weli nuqushu way noo socotaa laakiin haatan waa inoo dhowdhowaanaysaa wa qaala maxamed ibn lkhadir maxamed ibn lkhadir wuxuu yihi bale maxamed ibn lkhadir halka hoose waxaa idinku qoran huwa aljadd laclaa libni taymiya kolley magacan ibnu taymiya uu ka horreya xataa isaga iyo naftiisa ibnu taymiya la odhanayay waana in awowgiisa dee waxa weeyaan walaa ka labaad ama ka saddexaad buu noqonaya moxamed ibn alkhadir baa la yidhaha fakhrudiin oo moxamed ibn abilqasim alkhadir ibn moxamed ibn alkhadir oo ibnu taymiya kolley taymiyadu weli way dambaysaaba halkan ay kaba bilaabatay waayo usro dhan baa deeta magacii yeelatay kolley deegaan keliya wada lahayn xaraan mala asalki marka hore waa ciraaq baabay ahayn halkay marka hore kaba yimaadeen dee waana madhabkan xanaabilada nin khadiibana u ahaa tafsiirna kolley dee mooye inuu ina soo gaadhay tafsiirna waxbaa laga soo naqliya waa leeyahay hadalkanna kolley waxaa dee xafiidkiisa waa xafiidkiisa dambe waa sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa majmuuc ulfataawa mujaladkaa aan tilmaamaya safxada dabacadii dhowr iyo soddonka ahayd ayuu kuba yidhi uu kaba soo naqliyey wuxuuhi kolley tarjamana waa ku leeyahay siyar aclaami nubala tarjamu ku leeyahay fakhrudiin markaasin ibnu taymiyahan wuxu uhi maxamed ibn lkhadirkaasi dhimashadiisu lix boqol iyo labaatankeedo inta badan waxaan yar dhowrayay inay dee nuquushan dadka kaba soo naqlinaya xagga geeridooda oo kale ay yar kala horeysay laakiin tan ibnu salaax baaba ka dambeeyo mala waxay ahayd inuu ibnu salaax xagga dikriga iyo sheegitaanka uga horeeya ayay yar tartiibtu mala ku haboonaydba waayo isaga waa lix boqol iyo laba iyo labaatan waa isku waqti uun laakiin ibnu taymi dee wuu ka yaraa ibnu salaax ilaa afartan labaataniyo sanadood buu ka geeri dambeeyey marka wuxuu yidhaha ama alityaanu almansuubu ila allahi ityaankan ilaahay loo nisbeeyey ee dee waxa weeyaan falaa yakhtalifu qowlu aimati salaf imaamyadii salafka qowlkoodu mid isku khilaafsan ma aha ka makxuulin wاzuhriyi wاlawsaaciyi wabni اlmubaaraki wasufyaan athawriyi walayth bni sacdin wamalik bni anasin washaaficiyi waaxmeda waatbaacihim iyo atbaacdoodba maxaan qowlkooda isku khilaafsanen waa halkan falaa yakhtalifu qowlu aimati salafi annahu yumaru kamaa jaa-a in dee la imraarinayo lagu socodsiinayo lagu daynayo sidii uu kuba yimi wakadalika saasoo kale waxaa maa shaakala dalika wixii lamida kaas ama dee isaga lamde shaakala ay maatala dalik wa mima jaa fi lqur'aani qur'aanka wixii ku yimi ah aw waradat bihi sunnatu ama se sunno uu kuba soo arooraya wadalika ka axaadiidi الnuzuuli wanaxwiha wa hiya dariiqaة الsalaamati ishbaalka isbaatkaas iyo ibraaruha calىa daahiriha waa badbaadada dariiqadeeda wamanhaju ahli الsunati wاljamaca ahlu sunna iyo aljamaaca manhajkood weeye yu'minuuna bidaahiriha daahirkeedan bay rumaynayaan wayakiluuna cilmaha waa cilma kayfiyadeeda iyo xaqiiqadeeda markay noqotona waxay u wakaalanayaan ay ku daynayaan ila اllahi tacaala wayactiqiduuna waxay ictiqaadinayaan ana allaha ilaahay munazahun can simaati alxadai macnaha xadad calaamaadkii iyo simaadkii inuu ka nasahan yahay oo waxana wixii makhluuq lagu yaqaanay sifadii ma aha tani sifaadkan calaa dalika kaa korkiibay madat ila'immatu imaamyadii ay ku socdeen khalafan can salaf waa dee kuwoodii hore iyagoo kuwoodii dambe kuwoodii dambe kuwii hore kaba soo naqlinayo dariiqoodii maraya وqال بن qudamةa ina qudame wuxuu yihi isna waa imaamkii macruufka ah kitaabkan almuغni lahaa kollay magaciisa ama dee muwafaqdiin laqabkiisaas kol kolna almuwafaq bay ka cabiraan waa arrinkan aan sheegayo imaka aلصalaح ibn markaas ibn صalaح oo kale iyo almuwafaq ibn qudamay kaba cabireen arrinku waa muwafaq الdiin waa laqabkiisii kollay kunyadiisa abu mxamed baa la yidhaha magaciisa cabdالlahi بn axmed ibn mxamed ibn qudame markaa qudaamu mar danbuu imanayaa aabihiina maaha awowgiina maaha waa ka dambeeyaayo waa dee isaga magaciisu cabdullaahi ibnu axmed ibni moxamed ibni qudaama adugu kolley yakfiihi dee dikri ahaan wa anahu saaxib lmuqni isagoo kutub kala duwan la hadalkiisana kitaab madbuuca ama risaalo madbuuco damu ta'wiil la yidhaaha buu kuba jira hadalkiisaniye laakiin waa imaamka shahiirkaa ee kitaabkiisuu yahay kutubta islaamka kuwooda ugu ahamsan yahayba oo bal dee afarta kitaab hay ay yidhaahaan waa sia dahabi oo kale waa kuwa ugu mudan ayuu mid kamida leeyahay waa kitaabkan almuqni ee madbuuca lix boqol iyo labaatankii bay dhinto kanna markaa xataa ibnu salax isagu ka geeri horeeyey markaas wuxuu yidhahaa isaguna kolley dimashik buu ku dhinto waa reer dimashik dee markii asalkooda hore waa dee maqaadisay ahaayeen ama xaggaasay kaba yimaadeen madhab salafi raxmat ullaahi calayhim madhabkii salafku ilaahay ha u naxariistee aliimaanu bisifaati illahi tacaala wa asmaa'ih ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa oo la rumeeyo allatii wasafa biha nafsahu naftiisa uu kuba sifeeyey fii aayaatihi wa tansiilih aw calaa lisaani rasuulih ama dee iyaduba waa waxyi rasuulka ilaahay sunnihiisiiye uu ku sifeeyey isagu isku sifeeye calaa lisaani rasuulih oo dee sunnihii rasuulka kuba yimi min gayri ziyaadatin calayha iyadoo wax lagu kordhinayo oo xataa isbaatkaoo lagu xildheeraanaya wax lagu sii daraya aanay jirin waayo umuuro ay habboon tahay in la dhowro marka tan lagaba hadlaya inoo dambeeya walaa naqsin minha nuqsaan wax laga nuqsaaminaya aanay jirin walaa tajaawusin laha iyadana dhaafid la dhaafayo oo waa iyadoo ama la awili walaa tafsiirin laha tafsiirku waa dee nooci ta'wiilkiibaa tafsiirka halkan loogaba jeedaa taasi aanu jirin walaa ta'wiilin laha bima yukhaalifu daahira in lagu fasiro ama lagu awilo wax daahirkeedun khilaafsan walaa tashbiihin bisifaati lmakhluuqiin iyadoonay jirina in lagu shabahayo sifaat lmakhluuqiin walaa simaati lmuxdathiina muxadisiin maa halkan waa almuxdathiin waa isma waa dadkan dee iyagu waxawy makhluuqaadka weeye muxdath waxyaalaha calaamaadkoodii simaatna waa jamcu simatino waa calaamaadka muxdathiintu ay leeda leeyihiin de bal matalan ama samcigoodii ah ama basarkoodii ah ama adawaadkooda kale iyo waxyaalaha ahaa iyadoon lagu shabahayn bal amaruuhaa salafka way mariyeenay ku socodsiiyeen kamaa jaa-at waraduu cilmaha cilmigana waxaan leenahay meelahan waa cilmi alkayfiye eh waxay u celiyeen ilaa qaa'ilaha ciddii ku qowshay iyo wa macnaha macnaheediina ila almutakalimi biha waa macnaha ay leedahay waa xaqiiqada iyo kunhi ay leedahay taa ma ogaan karno oo waxa weeyaan bal waxay u bandhigeen ciddii kuba hadashay waqaala nawawiyu raximah llahu tacala isagu waa imaamkii caalamka ahaa abu de zakariya yaxya bnu sharaf ibnu mure ibni xasan kaley laqab baa u yimaada muxyidiin laakiin sheekhu muu jeclaan jirin uu diidi jiray bal anigu laa ajcalu fii xillin man laqabanii bimuxyidiin iyo taas waa wax isagii kaba sugan oo kutubtiisa qaarkoodna dhacdayba walow dee laqabu kuba shuuraba laakiin waa nooc taskiyo ku sugan ninkii diinta nooleynaya waa diidi jiray in laguba yidhaaho dee waxba markaa laqabka kuma odhanino isaguba raalli kama ahayn in laguba yidhaaho waa imaamkaas dee majmuuc iyo sharxu muslim iyo mualafaadka allatii saarat biha rukbaan waxa weeyaan fii cahdigii iyo intii kaba dambaysaba dee cid kastaaba ku intifaacday guri kastaba galay imaamkii lahaa weeye imaam nawowi lix boqol iyo lix iyo todobaatankiiba hijradiisu ahayd ayaa wuxuu yihi bacda an dakara almadhabayni kollay kitaabkiisana majmuucee kutubtiisaba uu ahamsan yaanu taam noqon oo isagoo dee wada oo gaadhay imika sagaal mujallad weeye qeybtiisu markuu beecun intuu muqadimaad qeybihiisii hore dhameeyey ribo uu bilaabay buu sheekhu dhintay waa qolooyin dabe adigu balaa ninka najiib lmudiic la yidhaha baabata subkii baa dee todobadii bilaabo isaguna laba juz dabadeedba waa ka dhintay adugu ilaa beryada qolooyin kaleo isku dayey cid u taab noqotay may jireen rag kaleba isku dayee marka dambe nin masri oo najiib lmudiic la odhanayay baa imaka tatiimadan nin kaleo maxamed maxam adugu maxamuud madraj magaa la yidhaha isnaaan arkayay isaguna tatiimo kale loo madbacaysan bal kitaabku qeyb buu kuba leeyahay waana ahamu kutubihi weeye ama kutubta islaamka kuwooda ugu ahamsanna marka la eego waa fiq muqaarina iyo oo dee jawaanib buu marka la eego ibnu qudaame kiisa kaga duwan yahay oo ibnu qudaame axaadiidiisu ma takriijsano xadiidkii waa soo naqlinaya xadiidkiina xataa rutubadiisii lama garanayo isaga waa kitaab dee fiqigiibuu tilmaami aqwaashii culimadu tilmaami haddii tafsiir soo galou iman luqadii buu eegaya xadiidkiisna isagaa takhriijinaya xadiidkiisa darajadiisa iyo waxa uu yahay halka kuba sugan yahay umuurihii waa sheegaya waa kitaab jawaanib kalawa duwan lahaaba laba kitaabka majmuuc wuxuu leeyahay muqadimo marka hore shaafici iyo tarjamadiisiyabuu ku bilaabaa laakiin muqadimo naafica ah oo ay kuba sugantahay aadaab alcaalim walmutacalim mutacalimka iyo caalimkaba aadaabtoodii ay fatwada iyo dawaabideeda iyo isagoo ku talkhiisinaya ay kuba sugan tahay dee kolley istilaaxaadkii iyo waxyaalahaas intaanu bilaabinna way kuba sugan tahay laakiin waa muqadimo dee barhkoodna imika gaar baan filaya inay uba saareen dadka qaarna gaar ay uba sharxeen barhkood sida qaasim iyo laba goor iyo kala duwan iyo uu soo ikhtisaariyay waa khaasatan qismiga aadaabta mutacalimka iyo caalimkao dee aad iyo aad u muhima ama baabka kuwooda uguba ahamsan waxyaalihii lagaba qoray kaba mid ah haddaba waa waa kitaabka muqadimadiisii ayaa bacda an dakara almadhabayni fii aayaati sifaati waahbaariha labadan madhabood ee aayaatu sifaat iyo akhbaartooda kuba sugan intuu sheegay dabadeed ayaa wuxuu hi murajixan xaalu raajax yeeliya madhab asalaf wa hadihi ariiqatu salaf xagga isbaatku waa dariiqadii salafka aw jamaahiiruhum ama jamaahiirtood wahiya aslamu bal cibaaradan aslam iyo aclam iyo faqray inooguba iman doontaa iyo kalaamkeeda waan arki doonaayo iyada risaaladay inooguba sugan tahay dee halkii badbaadada cilmina waa halkaas unbuu jiraa meeshii lagu badbaadayay unbaa cilmi jiraa jaare hadduu jiro lama badbaadeene waxa weeyaan iyada id laa yudaalabu linsaanu insaanka lagama dalbayo bilkhawdi fii dalika umuuraha caynkaas eenu faham kuba gaadhayn inuu dhex galo faida اctiqada tansiha kol haduu ictiqaadiya rabbi inuu ka nasahan yahay makhluuq tashbiihi saa ilaahay yihi laysa kamilihi shay-un falaa xaajata ila alkhawdi fi dalik hadal dambe oo lagaba hadla arrinkaas waxa loo baahan yahay ma jirto wاlmukhaadarati fima daruurata ilayhi bal laa xaajata ilayh waxaan daruuro kuu qasbaysa ama xaajo loo baahan yahay ma jiro inaad khadar u gasho oo marka tilaa waxaan leeyahy macnahaasuu leeyahay macnihina aanu jirin oo kale macni dee aanu ahayn waxaad ku dhacaysaa khadar iyo dhib fain dacat ilxaajatu waa cibaaradiisii hadday xaaja keento ilo taawiila wuxuu ka cabiraya qolooyinkii awilay isaga naftiisu dee taawiilaadu ay kaba dhaceen walow dahab yidhaaho rubamaa awal oo kol kol inuu xawiilaa dhici karta laakiin kollay dee sharaxa muslim iyo keyrkiiba walow ay qaadiciyaad iyo hadalladoodii uu soo naqliyay ay intooda badan ay tahay qolooyinka ka horreeyey taawiil kuwa kalaamkiisa waa kusoo noqnoqdaa taa waxaa la arkaa maalinta tibiyaan insha allah aan gaadhno bal arrinta waayo risaalo dhowaan la madbaceeyaa jirto dee jaanibka iyaduna kaba duwan oo waxa weeyaan taas kaba duwan oo ah malaha waqtiyadii dambe inuu arrinkaa kaba joogsaday wuxuu leeyahay fain dacat ilxaajatu ila taawiili raddi mubtadici wanaxwi ku mubtadicoo dee wax taxriifinaya iyo taa xaajo hadday bal taawiil loo baahdo taawalu xinaydna markaasuu leeyahy qolooyinkaas kolkol taas waa xaaja iyo baahi baa kolkol taawiilkoodan keenayay buu leeyahy wacalaa hada yuxmalu inay u baahdeen uun taawiilkan raddi mubtadic ugu baahdeen ayaa yuxmalu lagu xambaaraya ma jaa can alculamaai fi hada wallahu aclam muhimka waxa weeyaan waa isagoo le madhab salafka ah waa taa dariiqadii markaa salafka waana isbaatkaas iyadaana badbaado ay ku jirtaa waxaan raacina iyadaana aqoontiiyo cilmigiio taa iyada fiqrada dariiqatu salafi aslam wa dariiqatu alkhalafi aclam bal cibaaradoodaas iyo waxa ay ti iyo waxa ka dhalanaya tanaaquda fiqray inooguba suganta way noo dambaysaa wa qaala ibnu taymiya isagu de waa horeynu usoo naqlinay waana kolley kitaabku kuba badaan doonaayo ama risaaladan ujeedaayo waxba tacriif imaka halkan waa imaamka macruufka axmed alqowlu fi sifaati de kol haddii ibnu taymiya la ilaaqanay ibnu taymiyaasha waa isaga ayuunbu kuba dhacaa waa ninkan xafiidka ama taqiyudiin alqowl fi sifaati qowlka sifaatka lagaba hadlaya kalqowli fi daati waa hadalkii iyo kalaamkii daate laga hadlayuunbuu laba mid yahay faina allaha laysa kamilihi shayun ilaahay miligii ma ahanin wax laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalih faida kaana lahu haddii ilaahay ay u sugnaatay daatun xaqiiqatan daata rabbi leeyahay xaqiiqa ahaan daatadaasoo laa tumaahilu aan shabahayn addawaati dawatooyinkii kale fadaatu daatadaasi mutasifatun waxay ku sifowday bisifaatin xaqiiqiyatin sifaat xaqiiqiya oo laa tumaahilu saa'ira sifaati sifaatka kale ee makhluuq leeyahay ama wax kale uu leeyihiinna aan cidna la mid ahayn ama aan shabahaynba faidaa qaala saa'ilu haddii ruux saa'ili yidhaaho kayfa istawaa cala alcarshi carshiga seebuu u ekaaday taas uu yidhaaho qiila lahu waxaa loogu jawaabayaa kamaa qaala rabiicatu wa maalikun wagayruhumaa radia allahu canhum alistiwaau macluumun istiwa markaynu eegno macnihiisii luqa ahaan waa la garanayaa waa wax macluum ah waalkayfu majhuulun laakiin kayfiyada marka la eego uun lafdigan macnihiisu waa macruufe laakiin sida ilaahay subxaana wa tacaala istiwihiisani yahay taasi waa majhuul waxaynaan garanahaynba waliimaanu bihi waajibun inan ilaahay subxaana wa tacaala annahu sawa calaa carshi aan rumaynaana waajib weeye waa ee jawaabtii imaam malikiyo wasu'aalu can ilkayfiyati bidca ama kayfiyada istiwaha ama kayfiyada sifadan in la isweydiiyaa ee maha istiwuhuna waa sifaadkii kalebe bidco ayay noqon liannahu sababta maxay bidco u tahay waa su-aalun su-aal la isweydiinayo camaa laa yaclamuhu lbasharu waxaan basharba ogaan karin walaa yumkinuhum aanay u suurtogelin alijaabatu canhu oo dee kayfiyadan markaa sifadan ay leedahay in bashar ma ogaan karo kamana jawaabi karaan markaa saasaanay su-aashu ay tahay dee su-aashaa bidcada noqonaysa wakadalika idaa qaala hadduu yidhaaho shaksi kayfa yanzilu rabbuna ila asamaai dunya qiila lahu waxaa loogu jawaabi kayfa huwa bal intaynaan taa isla gaadhin isaga iga waran seebuu yahay faidaa qaala hadduu idhaaho laa aclamu kayfiyatahu dee kayfiyadiisa ma garanayo qiila lahu waxaa loogu jawaabayaa oo lagu odhan wanaxnu anaguna laa naclamu kayfiyata mas-uulihi dee saa daatadiisiiba adiga le ma garanayo waanad rumaysantood sugaysaa haddaba kayfiyada nasuulkiisu sa ay tahayna waxa weeyaan ma garanayno id alcilmu cid cilli ah cidda waa litacliil baarna alcilmu macrifo iyo garasho bikayfiyati sifati sifadu kayfiyada ay leedahay la gartaa yastalzimu wuxuu laasimsanayaa oo dee aanu laasimsanayaanu ka hadhaynuu keensanayaa alcilma garasho la garto bikayfiyati lmawsuufi sifadaa ciddii lahayd ee lagu sifeeyey kayfiyadiisoo la garto ayaa taasi kaba laasimaysa wa huwa farcun lahu cilmiga sifadu ama kayfiyada sifada la ogaadaa wuxuu farac u yahayba cilmiga kayfiyada mawsuufkan oo ciddan sifada le la ogaanayo wa taabicun lahu isaga ayuu raacayaa fakayfa seebaa weli waa hadalkii loogu jawaabayay ki yihi kayfa yanzilu rabbuna fakayfa seebaa tudaalibuni anaga aada iga dalbaysaad ii weydiin bilcilmi inaan ogaado cilmi bikayfiyati samcihi wa basari kol haddaan isagii dee samcigan ama basarkan lahaa ama sifadan lahaaba aynaan garanahayn kayfiyadiisa iyo xaqiiqadii iyo kunhigii aynaan garanahayn seed iiga dalbaysaa inaan ogaado bikayfiyati samcihi samcigiisa kayfiyadiiya wa basari wa takriimihi iyo hadalkiisa iyo wa istiwaa'ihi wa nusuuli walxaal anta laa taclamu kayfiyata daati adigu aanad garanayn daatadiisa kayfiyadeeda aanad garanayn haddaba waidaa kunta tuqiru haddaad tahay mid qiraya biana lahu xaqiiqatan haabitatan fi nafsi اlamr ilaahay xaqiiqo haabita fii nafsi اlamri inuu leeyahay xaqiiqadaasoo mustawjibata ama daatadaasoo mustawjibatan waajibsatay lisifaati اlkamaal sifaat اlkamaal waajibsatay laa yumahiluhu aanu u dhigmahayna ama aanu shabahayn shay-un shay fasamcuhu markaa taasna inay sifaadkiisna waa taasay laba mid yihiin daatadaas sifaadkeed weeye fasamcuhu maqalkiisiyo wa basaruhu wa kalaamuhu wa nasuuluhu wa istiwaa'uhu iyaguna haabitun fi nafsi lamr horta waa wax jira oo dee waa tii hadalkii khadiib aynu soo marnay weeye ayaa ma horta halkii aan kaba soo naqlinay albani uu lahaa qolooyinkii dee dambe waxa weeya muxaqiqiintaaba waa dariiqa ay mareen oo waa arrinkii uu sheegay khadiibo ay tahay isbaatkani waa isbaatu wujuudi laa isbaatu kayfiya inaanay ahayn kalaamka sifo laga hadlaana farac inuu ka yihi kalaamkii daatown haabitun fi nafsi اlamri wa huwa ilaahay mutasifun wuxuu ku sifoobay bisifaati اlkamaal sifaat kamaal alatii laa yushaabihu fiiha aanu shabahahayn samcu اlmakhluuqiina wa basaruhum wa kalaamuhum wa nusuuluhum wa siwaahum kalley hadalkuna waa sii socday waana kitaabkiisan ama dee risaalad kitaabkan de waa madbuucba atadmuriya la yidhaha dabacaad kala duwan madbacaysan ayaa hadalkan uu ku yidhi waqaala dahabiyu dahabi wuxuu yihi isaguna waa muarikhu lislaam xaafidkii shahirkaa ee islaamka muarikhiisa ahaa moxamed ibnu axmed ibnu cuhmaan ibnu qaymaas turkumani waa dee asalkiisu waa qolada turkumaanka ama dee waa asalkooda waa turki un in shamsudiin oo abu cabdillaahi kolley waa muarikhu lislaam leh kutubtii dee badnayd ama tasaaniiftii alkaiira naafica ee khaasatan jaanibkan taraajim iyo taariikhiya uba badnayd ba weeye kolley jaanibkana kitaab alculuw la idhaaho albania ikhtisaariya mukhtasar alculuwina waa leeyahay waxa weeyaan imaka halkan waana inagu badnaan doontaa nuquushiisu khaasatan qeybta ugu dambeysa marka aan gaadhno ee ah matala markaan qeybtaa dambe gaadhno khaasatan kitaabkiisan markaas yara calaaminubalaay toddoba boqol iyo sideed iyo afartankii bay dhimashadiisu ahayd ayaa wuxuu yihi aayaatu sifaati aayaadka sifaadka iyo wa axaadiiha axaadiisteeda lam yatacaradu yacni self selafku ujeeday umay banbixin lita'wiiliha aslan in la awilo aslan wahiya ahmuddiin markay noqoto inay ilaah bay ku tacalluqaysaa waa usuulu diina iyadaaba diintata ugu ahamsana markaa taasi umuurahan falow kaana ta'wiiluha ta'wiilkeedu hadduu yahay saa'iqan mid jaa-isa aw xatman ama laazima kolley waa cibaaradii aynu imaamuulxaramayn ay kuba soo maray waa tii weeye oo hadalkiisi iyo istidlaalkiisiiyo hadduu taawiiligeedu waxaynu soo aragnay dee masuuqan aw maxtuuman labaadaruu ilayhi haddii arrinku uu yahay saa'iq amase bal laazim uu yahay selafku way u degdegi lahaayeen niyadaaba diintii uguba ahamsanayde fa culima qacan waxaa la ogaaday oo qacan dee yaqiin aan ogaanayna waa hadalkan kolley khazali iyo imaamulxarameyn oo sheekhiisa iyo hadalladoodii aynu soo marrayna qeybbay kaba ahaayntane ana qiraa'ataha aqrinteeda iyo wa imraarahaa socodsiinteeda iyo ku dareerinteeda calaa maa ja-at wixii ay ku timi un lagu daayaa huwa alxaqu inuu yahay laa tafsiira laha hayru dalik tafsiir aan ka ahayn ma laha fanu'minu bidalika waan rumaynaynaa wanaskutu waanan aamusaynaa xaggii kayfiye iyo taas markaa iyo inaan idhaa say tahay iyo taa iqtidaan bisalafi salafkii inagoo ku dayanayna muctaqidiina xaalaan ictiqaadinayna annahaa sifaatu lilahi tacaala waa sifaat ilaahay leeyahay istatara allahu tacaala bicilmi xaqaa'iqiha waa halkan kayfiyadeedi iyo kunhiyeed iyo xaqaa'iqdeedana rabbi la gooni noqday wa annaha laa tushbihu sifaat almakhluuqiin inaanay shabahayno sifaat almakhluuqiin inagoo ictiqaadinayna kama ana daatahu laa tumaasilu dawaati almakhluuqiin sida daatadiisuba dawaat almakhluuqiin aanay uu ula mid ahayn ama aanay u shabahayn falkitaabu wasunatu nadaqa biha kitaabkiiyo sunniya baa sifaatkan kuba hadlay warasuulu sala allahu calayh wasalam ballaq rasuulka ilaahayna dee waxyigu wixii ugu yimi ina soo gaadhsiiyey wamaa tacarada lita'wiilin rasuulka ilaahay ina umuu banbixin inuu sifaatkaa dee ama qur-aankii uu ina soo gaadhsiiyey ahayd ama sunnihiisa iyadnaba waxya kuba soo arooray inuu awilo ama waxyaalo kale u yidhaha mee taasaa looga jeedayo sidaa ha u qaadanina maca kowni albaari qaala iyadoo ilaahay khaaliq ahaa yidhi litubayina linaasi ma nuzila ilayhim rasuulka ilahi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi ma nuzila ilayhim baa lagu yihi waxaan dikriga kugu soo dejinay dadka inaad u cadayso wixii lagu soo dejiyey haddaba markaa arrinkan ta'wiilkan iyo tafsiir kale iyo hadday leedahay dee uu caddayn lahaayoo arrinkanay soo geli lahaydba facalaynaa korkeena aliimaanu rumayn iyo wtasliimu aqbal iyo u hogaansan linusuusi aan u hogaansanno korkeenna wallahu yahdi man yashaa ilaa siraadi mustaqiim kolley raqamka iyo mujaladkiina ma u idinkuba sugan yihiin wallahu subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an